gobolka minnesota ee dalkan maraykanka waxaa xalay lagu qabtay munaasabad abaalmarino lagu guddoonsiiyey dad soomaaliyeed oo la sheegay inay bulshada dhexdeeda wax ku soo kordhiyeen gaar ahaana dhallinyarada iyo qaybaha gaar ahaan dhallinyarada qaybaha ka qayb gala tartamada ciyaaraha kala duwan ee soomaalida sidoo kale waxaa xafladdaasi lagu abaalmariyey dad magac ku lahaa ciyaarihii soomaaliya oo iyagu kaalin ka soo qaatay wariyaha v o eda ee gobolkaasi maxamuud mascade ayaa arrimaha ka wareystay aadam ugaas axmed oo barnaamijkan aas-aasay muddo haatan afar sannadood laga joogo markaana tababar siiya dhallinyarada da-doodu ka yar tahay lix iyo toban jirka ee soomaalida ee ciyaara kubadda cagta
bismillaahi mascado waa mahadsan tahay iyo somaali voice of america barnaamijkan barnaamij aadan ugaas ku magacaaban yahay keliya wey laakiin waa barnaamij si wada jir ah dhalinyaro badan oo gabdho iyo wiilalba iskugu jira oo reer manisoro ah ay ka geystaan wakhtigooda iyo timekooda barnaamijkan wuxuu ku salaysan yahay inay tahay barnaamij aan rabno ardayda yaryarka ah iyo inaan isku xirno odayaasheenii iyo dadkeenii sportiska horey wax uga soo ahaan jiray waa barnaamij aan rabno inaan caruurteenna dhallinyaradeenna soomaalida ah oo meeshaan joogta inay dhaqankoodii iyo soomaalinimadoodii ay ku bartaan si ay u helaan dad soomaali ah oo ayagana ka waaweyn oo role moral ah ay u fiirsan karaan u tiigsan karaan maadaama aan joogno wadan gaalo ah ee ayaganu ay yaqaanaan only m b a players iyo football players inay heli karaan dadkoodii soomaalida ahaa oo lejanka ahaa inay ayaga laftigooda ay qori karaan taariikhdooda iyo wanaagooda dad fara badan baad abaalmarino kala duwan siinayseen qaar ciyaartooydii hore ee soomaaliya ay ahaayeen kuwana edhallinyarada iyo dadka bulshada soomaalida ee gobolkan ka mid ah bal hadaad iga waranto abaalmarinadan iyo waxyaabaha aad ku xulataan dadka aad siisaan iyo waxay tahay
abaalmarimaha qaabkan ku xudanno waa qaab aan iskugu dayno inay noqoto soomaalidii oo dhan qof waxay isku raaci karto ahna qof wax u soo qabtay waxaa ka mida sida nin dhalinyaro ah oo surgeon ah oo wadankan ka ah police officer surgeon oo aada iyo aada soomaalidiina usoo caawiyey waxnana usoo qabtay inaan heli karno isagoo ka mid ah ciidamada booliiska maraykanka ah ina haddaan nahay annaga soomaali intaan xaflad u fudin inaan idhaahno waad ku mahadsan tahay serviceka aad qabatay waxaa kaloo ka mid ah lifetime achievement award oo aan siino sanad kastaba odayaasheenii ciyaartooydii soomaaliya kasoo shaqeyn jirtay oo sheekhaan soo siinay ibraahim suudani baan soo siinay sanadkaana lifetime achievement waxaa ku guuleystay maxamed xasan qolof oo ahaa garsoore caan ah iyo isagana soo ciyaaray kubadda dad badanna soo koojgareeyay dhalinyaradan aada laylisheed macalinka u tahay waa da-doodu waxay ka hooseysaa lix iyo toban sano maro fara badanna dhallinyarada noocaasihi waxaa la tilmaamaa halka markauu qalloucu imaanayo uu ka gala ay tahay waxaad iga warantaa marka dhallinyaradan waxyaabaha ad u qabataan iyo sida eed sbortiskan ugu ilaalisaan
waa ku mahadsan tahay su-aashaas aad aada iyo aada su-aal muhiima weeye annaga anagoo sportisa oo kasii ah bahda kubadda cagta waxaan u isticmaalnaa dhalinyaradan yaryarka ah gaari vehicle aan ku ilaalinayno akhlaaqdooda adaabtooda alxamdulilaahi waxaan ku jirnaa ardayda aan gacanta hadda ku hayno waxaa ka mid ah arday iskuulkiina ku fiican dugsigiina ku fiican xaafid qur-aana marka waxaa maadaama aan rabno inay noqdaan good citizen iyo dad wanaagsan oo mujtamaca ku jira siisan u qalloocan ayaan waxaan idhahnaa waxaan geenaynaa gobolada sida atlanta ohio colombus diyaaradahan saarnaa lix iyo toban jiro shan iyo toban jiro afariyo toban jiro facooda wuxuusan heli karin ayaanaan isku daynaa inaan siino sidii ayagana ay iskuulkooda iyo dugsigooda ugu soo wanaagsanaadaan waalidkoodna baari ugu noqdaan aadan waxaad ii sheegtay in dhallinyaradan caruurtan aada layliso inay gobollo kala duwan uga qayb qaataan ciyaaro kala gedisan iyadoo markaa ujeejadeena ugu weyn badana ay tahay in ilmihii niyaddana loo dhiso waxbarashadeena ay door ku yeeshaan marka maxaa la odhan karaa aadan ogaas uu higsanayaa mustaqbalka ubadkan inay ka soo baxaan ma waxaad doonaysaan inaad soo saartaan ciyaaryahanno english premier leaguega ku biira iyo m l ska dalkan maraykanka mise sheekadu intaa way dhaafsiisantaha
waa su-aal wanaagsan waa su-aal dad badan oo nala degan magaalada laftigooda ay isweydiinayaan wuxuu aadan ugaas axmed uu qabto waxaan waxay tahay iyo wuxuu hiigsanayo arintan saad u aragteenba xafladahana aad ka aragtaan sanad kasta waxaan soo celinaa arday jaamacadda soo dhammaysay ama jaamacadaha ku jirta siday ugu noqdaan tusaale kuwa yaryarka ah muhiimadeenna waxaan rabna waxaa weeye inaan heli karno nambar badan tiro badan oo arday ah oo ku fiican dugsigii oo xaafido qur-aan wada ah iskuulkiina ku fiican oo jaamacadda dhigta inay bataan aysan noo badan kuwa xunxun maadaama saas darteedna waxaan u isticmaalaynaa kubadda janal aan ayaga aan ku wanaajino kaasina waxa uu ahaa aadam ugaas axmed oo u warramaya wariyaha v o e da ee minnesota maxamuud mascade